warimadii wadooyinka magaalada garowe iyo nagadeen xaano cariire ee sababa la xiriira in baabuurta iyo si qaldan wadooyinka ka maraan taasna waliba iyo sababtay in dhibaatooyin iyo ku dhaladaan sida shilal iyo saxmad weyn magaalada markaasi saameyn ku weelatay dowlada hoose ee degmada garowe iyo waliba gaadiidleyda ka dhex shaqaystaasa magaalada iyo farena intii oo isticmaalana boosteejyooyinka lan sameeya si lan yaraya shiraalka iyo saxmadda magaalada oo dhibaato ka ee bulshada kookumida saraakiisha ilaalada wadooyinka iyo waliba wuxuu ku hadalay boosteejyooyinka iyoon sameeyana gaadiidleyda shalka disan ee magaalada garowe iyo walyaabo lagu fado inyo sameeyana meesha la taaganahay waa suuqa inji waxaanu calaamadeennay astaankii loogu talagalay bajaajleyda inay ka baxaan ka rakaabsadaan kuna dujiyaan dadka waanu calaamadeennay shalay shaqadii la waday kormeerku wadeen gudoomiye ku-xigeenka iyo xogaayaha iyo gaasimo bay ka dambaysaa marka maanta waxaanu ka shaqaynay waddadii baan calaamadanay shaqadaasna marka waxaan codsanaynaa marka horada bajaajleyda inay sharciga u hoggaansamaan ilaaliyaan nidaamka iyo meesha ay loo calaamadeeyey ay ku ekaadaan si saxmaddu u yaraato magaalada culayska looga qaado laamiyada intaasaan ka codsanay inta labada calaamadan la waxay ka turjumaysaa bajaajta xagga u baxaysa ee dabeesyada ee aadaysa inay ka rakaabsadaan oo dhigtaan bay ka turjumaysaa dhinaca kalena kuwa aadaya wadooyinka kale bay iyaguna ka turjumaysaa maadaama la yaraynayo saxmadda magaalada culayska laga qaadayo laamiyada inay meeshaa intay dhigtaan ku rakaabsadaan kuna dejiyaan kana rakaabsadaan marka waxaan codsanaynaa marka mar labaad iyo mar saddexaad inay u hoggaansamaan sharciga ilaaliyaan meeshoodana ku ekaadaan sidoo kale waliba hadhowaaye kookumida gaadiidleyda in wadooyinka garoobey lan sameeya boosteejooyinka gaadiidka la dhikadow soona sheeginti dhibaato fara badan iyo ka qabeen saxmadda magaalada ku jarti maadaama qof kasta meeluu safadow baabuurka sooasku dhikada jari
bismillah ramaan raxiim magacaygu waa cabdisbaal axmed maxamed weeye waxaan aad u soo dhoweynayaa nidaamka iyo sistamka ay dowladdu in baabuurta boosajo loo sameeyo oo gaari walba uu meel ka baxo oo maxaan ku yidhaahdaay waddadu aysan saxmad iyo buuq iyo aqeyle aysan maxaan ku yidhahda noqon waddadu isku xirmin aad baan u soo dhoweynayaa baabuurtana la kala xadayo maxaan ku yidhahdaay gaari walba loo sameeyo mataqaanaa boosajo meel uu ka rarto dadku ugu yimaadaan aad baan dowladda u soo dhoweynayaa maasha allah shaqo wacan weeye waa ku mahadsantiin sida wanaagsan aad dowladda ugu shaqaynaysaan iyo dadka shacabka ummadda soomaalida ugu shaqaynaysaan caqabado badan baa la kulmi jiray oo waxaa ka mid ahayd in maxaan ku yidhahdaay waddadu ay aad u xirmi jidhay isdabayaac badan maxaan ku yidhahdaa in adigoo rikaab sida aad meel aad madhow aad weydo baabuurta xamaalku xamuulku ay waddada ku xidhanto dadka laftigooda meelay baabuurta ka mara ay waayaan marka waa nidaam aad u fiican weeye runtii in maxaan ku yidhahdaa baabuurta la kala xadayo boosjo loo sameeyo weeye magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland weliba iyo qayb ku hita magaalooyinka sanado ilahdhaafi sameeyasi horumaray shalgidisaan iyadoona magaalada mararka qaarsho iyo ku dhicayana shilal iyo saxmad eedan weyn sababtana yeetaa baabuurta shalgidisaan oo qof kastumeelisufadaay dhikadaay